saldhigga booliiska degmada wasiila gobolka mudug ayaa xariga laga jaray iyoona kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk somalia tan galmudug dhismaha saldhiggan ayaa waxaa shakasha dowladda federaalk somaaliya iyo tan galmudug oo gacan maliyadeed ka heliyay midooda yurub saldhiggan cusub ayaa mid si casriya loo dhisay looguna talagal lagu xoojiyo amniga degmada wasiil iyo guud ahaan gobolka mudug mas-uuliyiinta ayaa kormeeray hanaanka dhismaha saldhiggan waxa ayna ku tilmaameen inuu yahay mid muhiim u ah adeegyada bulshada degmada wasiil ee gobolka mudug ugu horeyn ayaa waxaa ka hadlay maamulka degmada wasiil ugu horeeya xogayaha degmada wasiil liibaan abshir iyo sidoo kale gudoomiyaha degmada wasiil iyagoona sheegay inay ka mahadcelin dhismaha saldhiggan cusub ee laga hirgala degmada wasiil ayna baahi weyn u qabeen
mar labaad inaad wasiil nagu timaadaanoo saldhigga aad galabta xarigga nagala jirtaana waan kuu mahad celina insha allahu tacaala sidoo kale midooda yurub waan ku mahad celaynaa insha allahu tacaala oo deeqdan isagoo soo marsiinaya dowladaha federaalka ee dowladda galmudug halkan ka fuliyey dowladda galmudug iyo dowladda federaalka soomaaliya waxaan umahad celinaa mashaariic kale oo ka mid yihiin xarunta degmada kuwa hadda la soo wado kuwa had galabta aan codsanayno ay ka mid yihiin xarunta maadaama la dhisay wasiil bostigii maaragtay stationkii waxaan codsanaynaa maxkamaddii in ayadana lagu daro oo dheegga lagu qabto maadaama iyo xaruntii c i d da waxaa kaloo halkan ka codsanaynaa xaruntii garoonka weyn ee kubadda cagta oo magaaladahiga booliiska degmada wisil aad baan ugu faraxsannahay waxaan u mahad celinaynaa dowladda federaalka dowladda galmudug oo noo suurageliyey inaan maanta ay noo dhisaan saldhigga kan aad qiimaha u weyn oo sharaf ka leh oo aan baahi u qabnay muddo badan aan u dacwoonaynay nasiib wanaag galabta ayaan iskugu nimid inaan xarig jarn waan xarig jarnay
gabagabadii munaasabadda ayaa waxaa ka hadlay agaasimaha wasaaradda howlaha gudoonista galmudug maxamed cabdicilmi isagoona sheegay kuna hadlaya afka wasaaradda qorsheynta federaalk somaaliya galmudug waxa uu sheegay in saldhiggan qayb ka yahay dadaalada lagu doonay in lagu hormariyo adeegyada bulshada ee loo haya dadka shacabka ku dhaqan degmada wasiil ee gobolka mudug
anigoo ku hadlaya magaca qaybta ka ah hawshan xarigjarka saldhigga degmada wasiil wasaaradaha kala duwan wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda amniga oo qayb ka ah mashruucan iyo dowladda galmudug oo dee kaalin mugleh ka qaadatay waxaan maanta u fadhinaa ama u joognaa inaan aan xarig jarkii ama lagu wareejiyo howlihii loo qaban lahay bulshada degmada wasiil marka si guud ahaan waxaan rajaynaynaa hadduu ilaah yidhaahdo in mashruucan ay si qurux badan loo dhisay mashruucan sida yacni mugal ee aan rabno in bulshada looga faa'iideeyo ah in cadaaladdu ay iska dhagax wada aragto gelisay oo ah midowda yurub wasaaradda dowladda galmudug iyo dowladda federaalkaba iyadoo kaalin mugle ka qaadatay in degmadan ay hesho mashaariicdii ugu horreysay oo ah xasilinta marka
dhismaha saldhiggan cusub ee degmada wasiil ayaa waxaa qayb ka dadaalada lagu xoojinayo sugidda amniga hay-adaha dowlad goboleedka galmudug ee gobolka mudug waxaa sidoo kale la filaya inuu saldhiggan cusub ka qayb qaato horumarinta adeegyada bulshada iyo sidoo kale ilaalinta sharciga degmada wasiil ee gobolka mudug